walaal gaalkacyo bal ereygan ka fekera adoo diintii furqaan ilaah kuugu deeqay oo daliiliyey oo yaqaan maxaad u dayowday oo ibliis kuu duubsada reer gaalkacyo danahooda iyo caafimaadkooda iyo diintooda iyo qalbigoodu waa inuu midoobaa oo sharafkooda iyo dadnimadooda iyo ay ka fakeraan allihiin haddow alle yahay ood ummadda nebiga tihiin ood islaam tihiin nimanka khaas ahaan labada nin cabdiweli gaas iyo cabdikariin guuleed waxaan idinka codsanaynaa shacabka soomaaliyed inaad dhibaatada ka daysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad shacabka soomaaliyed dhibaatada ka daysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad amni u horkacdaan waxaan idinka codsanaynaa inaad guryahooda ku soo celisaan waxaan idinka codsanaynaa inaad idinku u gurmitaan dadka aad qaxiseen ood dhibaatayseen adduunka haw yabooynine dadka u gurmada